wafdigan ka socday dowladda koonfur galbeed kana mid ah guddiga gurmudka abaaraha ayaa kormeer ku gaaray degmada ceelberde ee gobolka bokool oo ku taala xadka soomaaliya ethoobiya waxaana ceelberde wafdigan abaaraha u kuurgelayay kusoo dhoweeyey guddoomiyaha degmadaasi iyo bulshada magaalada xubnahan wasiirada ayaa horkacayay wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed iyadoona ay ku wehelinayeen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda wasiir ku-xigeenka macdanta iyo biyaha iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed degmada ceelberde waxay ka mid tahay goobaha abaarta aadka saameynta ugu yeelatay gaar ahaana dhanka biyaha waxaana guddiga gurmudka abaaraha ee wasiirka maaliyadda horkacaya ay ku wareejiyeen maamulka lacag dhan siddeed kun oo dollar oo dadka abaarta haysa biyodhaamin loogu sameynayo gudoomiyaha degmada ceelberde cabdirasaaq cumar caweer wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda warsame maxamed iyo wasiir ku-xigeenka macdanta iyo biyaha cabdirashiid sheekh axmed ayaa ka hadlay saameynta abaarta ceelberde ay ku yeelatay wafdigaas oo na soo gaadhsiiyey deeqdii ay dowladda koonfur galbeed ugu deeqday dowladda federaalka ah ee loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloon rabaa inaan iyadana xuso in abaarta meelaha ugu daran guud ahaan koonfur galbeed iyo gaar ahaan gobolka bakoolba ay ka mid tahay degmadan ceelberde waxna aysan ka taraynin marka loo eego baahida jirto boqolkiiba toban ma ka fargarayn karto dhibaatooyinka ugu daran iyadoo guud ahaan abaartii iyo ay jirtay halkan ugu ba'an waxaa weeyaan biyola'aan oo ay low kaga sii dheer tahay degmooyinka kale ee gobolka bakool waxaan wadnana hadda wax ku filan maaha ceelberdi iyo agaarkeeda iyo yeed iyo caatan inaan isu gudubnaan rabnaa laftigooda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed inay arrintan si deg dega uga jawaaban ceelberde saaka meeqa booyood baa baxday lix iyo toban booyood baa saaka baxday hadda lixna waa taagnaan aan ku soo marray intaa dayd bay u dhaaminhayaan haddana dadki ma kafeeyaan waxaan soo marray waajid xudur dadkii tiolo ka soo qaxay marka hadda ceelberdaan hadda aan joognaa ceelberde waxay kaga duwan tahay saan ognahay baahida kasokow ceelberde xoolihii aa dhammaanaya meelaha kale baahi dadeed oo baahi bii'iya meeshay ka tahay dadkan xoolihiia ka dhammaanaya marka dadka arrimahan inay wax ka geystaan raba waxaan ugu baaqaynaa xilligii ay ugu habbooneed oo ay weliba lagala soo daahay wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa tilmaamay in gobolka bokool meelo badan oo ka mid ah shiwambiyoodka ay ugu dhinteen dad boqol ku dhow halka macluul daranna dadka ay u la'anayaan hadba dadka ninba meel baa u daran dad raashina u daran dad cudurkii kaloorihiia ku dhacay oo daawa u daran dad biyahaasa u daran sida ceel birdo oo kale kolleyba sida waajid oo kale xudur oo kale qoladii ka soo qaxday rabdhuuri iyo tiyeylow qoladaas waxay u darnaa siday u badan yihiin raashin raashina u qiibinay raashina wixii aan wadnay ugu gadnay raashina u qiibinay ceelbirda maadaama dhibkeedii uu u badan yahay biyo in aad haddana yacni biyahii lagu aadiyo intaan idin wadno biyo ay ku aadisaan oo si yacni ummaddaas ay wax u gaaraan waxaasna deeqdaasna deeqdii ka imaaday yacni dowladda dhexe nooga imaaday waay oo dhibaato badan ka jirto sida buurdhuxunlo oo kale oo hadda ay laba boqol iyo dhowr ruux ay kolooro la jiifaan toddobaatan iyo dhowr ruuxna ay ku dhinteen